wafdigan ka socday qaramada midoobay gaar ahaana bangiga adduunka iyo hay-adaha ku shaqada leh boorarka waxa ay kulamo kala duwan la qaateen madaxda dowladda iyo sidoo kale maamulka dekedaha kala duwan ee jabuuti waxaana kulamadaasi lagu soo bandhigay qaabka ay u shaqeeyaan boorarka jabuuti wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa ka raaligeliyay dowladda jabuuti islamarkaana waxay tilmaameen inay bedeli doonaan warbixintii sanadkii hore ay soo saareen oo dalka jabuuti ay geliyeen wadanka saddex boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee ugu boorarka wanaagsan adduunka halka sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatanka warbixintii ay soo saareen bangiga adduunku ay jabuuti geliyeen wadanka labaatan iyo lixaad iyadoo warbixintan dambe ay dowladda jabuuti ka carootay wasiirka maaliyadda dalka jabuuti ilyas muse dawaale oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in baanka adduunku uu ogaaday xaqiiqada iyo halka ay wax ka khaldameen madaxweynuhuna uu hadlay annaguna intii baan ku celinayna on leenahay meel aanan godoloolo lanogu sheegayn amba khalad aanan lanogu sheegayn amba jabuuti dibdhac bay leedahay aanan la odhan karin oo lama taabtaana waa xilliga ay noqoto arrimaha marsada jabuuti arrimaha maareynta marsooyinka jabuuti maaha marsada jabuuti waa marsooyinka jabuuti iyo sida aan ula tacaalayno adduunka iyo sida loo aaminsan yahay loo aaminsan yahay haddeerto labaad maqlayseen ninkii khabiirka ahaa ee videoga ka hadlayay wuxuu yidhi waxaan productivitega la odhanayo amba habushaqaynta iyo hufnaanida hufnaanta boorarka jabuuti wax maran la gelin karayo maaha mana turjumayo raboorkani bank mondiaalka iyo s n p gu ay soo saareen nimankii madaxda ahaa ee bank mondiaalka ka socday khaasatan ninkii directeerka caalam ahaan wax allia wixii gaadiida u qaabilsan baanka adduunka oo noo imiday dalab aan xanaaqayagii dabadeed iyo canaantayadii dabadeed iyo diidmadayadii si uu maaragtay labadii qolo ay quseynaysa arrintaasi ay dood ay u galaan saddexdii cisho doodii ay galeen isagana wixii ka soo baxay waa idinka arkaya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sababta baanka adduunka uu dalka jabuuti sanadkii tagay ugu aqoonsaday boorkiisu in shaqadiisu ay hooseysay islamarkaana uu ka galay kaalinta saddex boqol iyo toddobaatan iyo sagaalaad waxa uu wasiirku tilmaamay in qaramada midoobay horey dowladda jabuuti ay uga codsatay in lagu baaro maraakiibta tegaya dalka yemen intaana yeman gaarin ka hor dalka jabuuti si loo hubiyo waxyaabaha ay sidaan halkaasoo laga baarayo hub iyo waxyaabo kale waana taa halka uu ka yimid khaladku sida mar kale uu wasiirku sharaxayo wakiilka arrimaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa maanta isaguna uunala fadhiyay uunala dhegaysanayey waa kii isaguna hadlay oo leh waxaa meesha ku qoran jabuuti maahin waxaad ka hadlaysaane waxbaa ku jira laba waxaa kale uu caddeeyey jabuuti maadaama ay shaqo baaris oo amni wax badan ay ku jiraan oo qurumaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay soo goysay ay garatay inaa wax alle wixii xoolo iyo maraakiib yamanta u socda inaa jabuuti laku baadho oo laku eego oo halkaasi ilaa inta fasax la siinayo ay joogaan haddaad xisaabihiinaad ku darsataan arrin jabuuti deed qusaysa maahina waa arrin caalamku uu gooyey taasina inaa dib loogu noqdo iyuu yidhi oo deed waan ognahay inay jabuuti arrintaasi ayna lug ku lahayn waana runtii waa waxyaabaha khaladka badan iyo ka geliyey weyaan qolooyinkan iyagoona aanan kala saarsaarin maraakiibta halkan joogta xilligaas annaku wixii uu sheegayey madaxweynuhu jamhuuriyaddu wixii annaku aan lahayn ayaamihii u horreysay wixii khabiiradeeda iyo dhallinyartan badan ee tayada leh ee boorarka mas-uuliyiinta ka ah ay saddexdaa cisho ay micnaynayeen annaku deed wax aan niyadeeda adkeeya oo maaragtay wax naga yaabiyey maadaama ay ahayd inaan ogaano deed inaan halkii aan joognay iyo meel ka sarraysan aan sii joogno khabiiradii way sheegeen iyakuna way sheegeen amba waraqadda kusoo qoran amba aynay kusoo qorin iminka waxay noo ballan qaadeen inay arrintaas ay ka sixi doonaan kow raboorka dambe ee soo socda inay imikana qoraal ahaan ay kusoo tabin doonaan arrintan gaarka ah ee yamanta quseynaysa ee jabuuti lagu xisaabiyey horumarka dekedaha jabuuti sagaal siciid faarax v o a jabuuti